bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha lahow meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha diseembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa u diray baaq ku aadan inuusan dib u soo celinin qaar ka mid a wasiiradii hore ee xukuumaddii uu hogaaminayay ex ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed iyo xildhibaanadii u ololeynayay mooshikii ka dhanka ahaa xukuumaddii dhacday waxayna xildhibaanada fareen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya inuu ka digtoonaado wax walbo caqabad ku keenaya si ahaynta xilkiisa ra-iisul wasaarenimo ee dalka soomaaliya barre cabdi yuusuf oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya si aadaana kaga soo horjeeday go-aankii lagu riday xukuumaddii hore ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa tilmaamay inay mari doonto meeshii ay martay haddii uu isku dayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya in dib uu usoo magacaabo xubno ka tirsan wasiiradii hore iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyagu u ololeynayay mooshinkii lagu riday xukuumaddaasi waxayna tilmaameen xildhibaanadan gaar ahaan xildhibaankan inuu ka taxadiro wax walbo caqabad ku keeni karo hogaankiisa haddii wasiiradii horey isu casilay oo yidhi muxuu ahaa waa waxbaan qaban weyne ra-iisul wasaaruhu ha is casilo markii lagu soo daro xubnahaas taas waxay noqon doontaa waxaa laarki noqonaysaa inuusan ra-iisul wasaaruhu ahayn ra-iisul wasaare madax bannaan oo asagu shaqadii isagahay u gudanaya inuusan noqon maxaa yeelay mar haddii lagu soo daro wasiiradii isyihi waanu is casilnay muxuu ahaa xukuumaddu hadda ha is casisho haddii nin shaqadiisi iyo muxuu ahaa ra-iisul wasaarihi anagu shaqaan qaban weyne kuwaan iyo kuwii ka horreeya shasaacid arrintaas waxay noqon doontaa warbaaxo weyn oo ku dhici doonta ra-iisul wasaaraha ku dhici doonta marka waxaan arrintaas aan uga digaynaa ra-iisul wasaaraha in uu ka feejignaado wasiiradii hore haddii haddii lagu soo darana waxaa halkaa ka cad inaan ra-iisul wasaaraha ku madax banaanayno sidiisi lugahayi gacmaha ka xiran yahay oo wax loo yeerinayo taasuna waa ayandarada soomaaliya haysahay ku dhici doontay ka mid cilada ugu weyn oo ka hor imaan doontaa ra-iisul wasaaraha waxaa weeye oo in hadda laga sii laga sii digtoonaado ay u baahan tahay in laga digtoonaado oo ra-iisul wasaaruhu inaan lagu khaldin oo aan jamba loo tuurin oo wasiiradii yidhi waanu shaqayn weynaye ra-iisul wasaarahoodii ha is casilo ama kuwa saacid ha ahaadeen ama kuwa hadda ha ahaadeen in arrintaa ra-iisul wasaaruhu ka digtoonaado oo aan lagu soo darin xubnaha noocaa ku sifoobay maxaa yeelay daliil ka maalin baysaaska waxay leeyihiin ra-iisul wasaaraha cusub waxay ku oran doonaan
xildhibaan bare cabdi yuusuf ayaa ka mid ahaa mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo u ololeynayay inuu xilka ra-iisul wasaarenimo sii hayo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya balse taasi sida u muuqatay aysan midho dhalin iyadoona haatan laga filayay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya inuu soo magacaabo xubno ka xukuumadda soomaaliya matala iyadoona la rumaysan yahay in ballanqaadyo ay ka haystaan dhanka madaxweynaha qaar ka mid a xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliya ee u ololeynayay mooshinkii ay ku dhacday xukuumaddii hore xaaladda ayaana la ogeyn sida ay noqon doonto haddii ra-iisul wasaaraha uu dib usoo magacaabo qaar ka mid a mudanayaashii u ololeynayay mooshinka ee xubno ka tirsan xukuumaddii uu hogaaminayay cabdiweli sheekh axmed maxamed kuwaasoo kal hore ugu baaqay ra-iisul wasaaraha markuu soo ifbaxay khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha inuu xilkaasi isaga dego madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalintii shalay gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ku dhawaaqay in markan iyo wixii laga dambeeya maamulka kumeel gaarka ee jubba uu yahay magaciisa maamulka jubbaland asigoona dhanka kala diiday in hogaamiyaha maamulkaasi lagu sheego sheekh axmed maxamed islaam maxamed madoobe waxauna tilmaamay inuu qaadan karo magaca madaxweynenimo ee maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa in muddaha waxaa loogu yeerayay hogaamiyaha maamulka jubba iyadoona maalintii shalay madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay heshiis ku kala saxiixdeen magaaladaasi iyadoona loogu gogol xaarayo sidii maamulkaasi uu qayb kaga noqon lahaa maamulada ka jira gudaha dalka soomaaliya inkastoo weli uu yahay kumeel gaar maamulada kumeel gaarka dalkao dhan ay ka jiraan jubbalandna waa maamul kumeel gaar ah maadaama heshiiskii jubbaland lagu aasaasay oo ah heshiis dowladda federaalka iyo maamulka ay wada galeen maantana dalka marxaladihii hore uu soo duway marka sidaas daraaddeed ayaan muxuu ahaay magacii hogaamiyaha ayaan heshiisku wada galnay haddana maanta heshiisku galnay mudana axmed maxamed islaam in uu taatilka madaxweynaha uu qaato oo dowlad goboleedka jubbaland wixii dowlad goboleedkaas ka dhimanna dhismaheediina waa socdaa wadahadalkeedii waa socdaa dashigeeda waa socdaa waana la dhammaystirayaa waana ka ballanay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh shariif xasan sheekh aadan ayaa soo magacaabay xubno ka tirsan xukuumadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoona uu magacaabay shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulkaasi ilaa iyo afar wasaaradood wasaaradaha la magacaaba ayaa waxay kala yihiin wasaaradda arrimaha gudaha beeraha iyo sidoo kale garsoorka iyo wasaaradda maaliyadda waxaana u tilmaamay in xubnaha kale ee wasaaradaha uu dib kasoo dhammaystiri doono sida ugu dhaqsiyaha badan asigoona tilmaamay in laga filayo xubnaha haatan la magacaabay in sii dardargeliyaan habsamo socodka howlaha shaqo ee maamulkiisa dhanka kale shariif xasan sheekh aadan ayaa tilmaamay in wadahadalada meel wanaagsan ay marayaan u dhexeeya isaga iyo sidoo kale maamulada ka jiray gobolka ama gobolada haatan maamuladooda laysku haysto ee koonfur galbeed soomaaliya waxa uuna sheegay wadahadaladaasi haatan in meel wanaagsan ay marayaan wasiirada la magacaabay ayaa magacyadooda waxay kala yihiin cabdiraxmaan site oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi wasiirka beeraha maxamed garowe wasiirka garso soorka ee maamulkaasi iyo sidoo kale xasan sheekh xasan ibraahim lugubuur oo loo magacaabay wasiirka maaliyadda shariif xasan sheekh aadan ayaana la sugayaa maalmaha soo aadan in dib uu soo dhammaystiro maamulka intiisa kale ciidamada itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom ayaa waxaa la tilmaamay in isaga baxeen deegaanka wabxo ee gobolkaasi galgaduud sida uu tilmaamay gudoomiyaha gobolka degmada ceelbuur ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya nuur xasan guutaale ayaa tilmaamay in ciidamadaasi ay isaga baxeen halkaasi iyadoo aynas jirin sababo rasmi ah oo lagu faahfaahiyey ka bixitaankooda gobolka galgaduud qeyba ka tirsan gaar ahaan degmada wabxa ee gobolkaasi
marka maadaama ay diidaan ahaayeen waxaan usoo samaynayaa isbedel insha allahu tacaala marka olali karo oo maarata bedeliyihiin iyo saasi kuwan iyagoo reerka kuwa socon karo iiraan way sheegelayaan kuwaas way sheegelayaan meesha insha allah waa uga socona arrintaas annaga shacarkana sida ay fahmeen ee wax ka tegilayaa iyo laga laga dhaxayaa iyo waxaa isbedelaya marka ciidanka marka waxay samaynaysaa doontaan iyo maaragtay difaaca magaalayaasha iyo hantaana maaragtay ayaayeen adeeg magacaas weeye waxaana soo geliyey sakarka dastiisaka kuguusa waxa kamida laba kamida ayaa soo geliyey maalmaha kogoole labada maalmood kogoole sabtiya insha allahu tacaala booliska kenya ayaa magacaabay laba ka tirsan saraakiisha al-shabaab ee dhalasho ahaan haysta waddankaasi kenya waxayna tilmaameen saraakiishani in dadkani ay haatan magacaabeen ay qayb ka yihiin dilalka ilaa iyo lixdan iyo afar qof oo muwaadiniin kenyaan ah oo dhowaan lagu dilay weeraro ka dhacay gudaha waddankaasi kenya booliska kenya ayaa sheegay in raggaasi ay kala yihiin maxamed kuna iyo maxamed imaan waxaana loo waxaana looga shakisan yahay inay ku dhuumaalaysanayaan gudaha waddankaasi kenya booliska ayaa ugu baaqay shacabka kenya in ay gacan ka siiyaan sidii gacanta loogu dhigi lahay raggan dambiilayaasha ee ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab waxayna tilmaameen in cid allaaleeyay ciddii aragtay kusoo wargelisay ciidamada si wax looga qabto dhibaatooyin ay maleegayaan oo ay gaarsiiyaan shacabka waddankaasi kenya dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qaybgalay habeenkii xalay ahaa kulan looga hadlaya ammaanka asigoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kulanka u ah kanshir gudoominayay waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan taliyaha booliska nabad sugidda iyo sidoo kale kan militariga soomaaliya warkii o aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta oo jimcaha waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo a maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh